dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaan weli si rasmiya uga hadlin qaraxyada maanta muqdisho ka dhacay v o a ayaa xiriiro kala duwan la samaysay wasaaradaha amniga iyo warfaafinta balse cidna ama midkoodna kama jawaabin taleefanada haddaba cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir oo ka mid a xisbiyada mucaaradka kuwa dowladda soomaaliya ayaa sheegay in al-shabaab ay hayadaha dowladda ku dhex leeyihiin sida uu hadalka u dhigay dad u sahlaya weerarada noocan oo kale ah waryaheena jacfar kuuka ayaa khadka taleefonka ee dalka norway ku wareysay cabdiraxmaan cabdishakuur
in maantana la weeraro madaxtooyada agteeda laba qarax ay ka dhacaan oo dagaal ka dhaco maalin sii horeysana wasaaraddii amniga iyo wasaaraddii arrimaha gudaha xarumahoodii la weeraray su-aasha ugu weyn oo marka meesha taallaa waxay tahay kow say ku dhacday iyadoo intaasoo jackpoints ay ka sokeeyaan meel walba oo oo loo maro madaxtooyada ama loo maro wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha maxaa keenay inay nimankii argixisadahay halbowlayaashii dowladda ay gaaraan ayagoo jidadkii dhan xiran yihiin annaga su-aasha ugu weyn oo runtii aan isweydiinayna waxay tahay weligeena doodeen ay ahayd hay-adaha nabadgelyada ee dowladda waxay waxay shabaab ku dhex leeyihiin taageero xoog leh waxay ku dhex leeyihiin dad u sahlaya inay gaaraan halbowlayaasha dowladda taasna waxaa keeno sabab u ah in istraakjarkii ciidan ee dowladnimo ee la yaqaanay laga baxay la abuuray ciidamo balaa paramilitaris ah oo maleeshiyaad cusub oo hor leh oo aanan ku jirin heshiiskii amni ee la gaaray dowladdii iyo maamul goboleedii ay gaareen oo baarlamaanka soomaaliyeed iyo dadka xisbiyadaba ay ka warqabeen waxaad tiri al-shabaab way ku dhex xoogan yihiin hay-adaha ammaanka ee soomaaliya arrintaas ayaana keentay in waddooyinkii oo xirxiran goobaha halbowle ah ay qaraxyo ka dhacaan maxaad ku tiri hadalkaa waxaan ku tiri diwaal waxay u dhacayaanba iyadoo lix toddobo aan ognahay jackpoints inay ka sokayso wasaaradda amniga xarunta hadda ay usoo guurtay kusoo qaxday waan ina ogaataa wasaaradda amniga way kasoo qaxday xarunteedii waxay kusoo qaxday xarunta oto-ota ee wasaaradda arrimaha gudahay kusoo qaxday xaruntii ay kusoo qaxday wasaaraddii amniga mas-uulka ka aheyd oo in toddoba kusoo qaxday waxaad kala jeedaa kasoo guurtay xarunteedii hore kusoo guurtay ha toddobo jackpoints inta lasoo maro la weeraro waxay caddaynaysaa meeshaas inuu jiro xiriir ka dhexeeya dad ka shaqeeya ciidamada hay-adaha amniga iyo nimanka gelaya meesha ka dhexeeya marka waxaad u baahan tahay haddaad dowladdii tahay inaad kasbato kalsoonida dadka shacabka ah mana jirto kalsooni ay kasbanaysa dowladda hadday tahay dhinaca siyaasadda ama hadday tahay dhinaca amniga oo dadka markaa jidadka ka xirto oo nolosha ka xirto oo isku socodka ah ka xirto oo islaamaha waddooyin ku dhalaan oo ciyaalka iskoolka aadi waayaan oo tacliintii iyo waxbarashadii iyo dhaqaalihii ganacsigii ay saamayso oo dadkii al canshuurtii ku kordhiso oo wax service u qabanaysa aysan jirin dadku waxay ka aamin baxayaan kalsoonida ay ku qabaan dowladda waxaana sahlaanaysa nimanka argixisada inay dadka si nabada uga dhex shaqeeyaan si nabada ay uga dhex samaystaan howlahooda way sida aad sheegtay dhibaatooyin waddooyinka xirxiran ay shacabku ku qabaan way jiraan laakiin dadka qaar baa aaminsan in waddooyinkaasi la xiray ay horseed u noqdeen amaba ay keeneen in qaraxyadii magaalada muqdisho ka dhici jiray ay aad u yaraadaan halka toddobaadkii ama bishiiba dhowr qarax ay dhici jireen hadda bishii iyo labadii bilba mar ay qaraxyadu dhacaan arrintaasi maxaad ka leedahay al-shabaab meelaha ay haystaan deegaanada ay ka taliyaan kama sameeyaan qaraxyada waa inaan fahanaa shabaabku mar kasta oo dadkooda ama nimankan argixisada mar kasta ay dadkooda intay howlgal sameeyaan si nabada ugu soo noqon karaan xarumihii ay ka imaadeen uma baahna inay qaraxyo sameeyaan qaraxyada hadda ay sameynayaanna oo tii wasaaradda amniga iyo midda hadeertaana waa message ama fariin ay dirayaan waayo inay k dowladda ku faantay qarax ma dhicin qarax ma dhicinay ka jawaabayaan nimankan hadeertaan laakiin sidooda waa inaa ogaataa inta askarikooda ama maleeshiya ayaga raacsan oo samey karo wuxuu doono kasoo qaad hadda boqol qof dad ku dhawaa la dil labadii bilood oo lasoo dhacfay oo dadka dowladda shaqaalaheedii iyo dad mas-uuliyiin oo sheekii caalimka ahay maanta dadii u dambeeyey maadaama ay dadka dili karaan maadaama ay canshuurta guro karaan maadaama ay dadkii ay leeyihiin fiiri dhul kastoo muqdisho maanta laga gataa waxay ka qaataan canshuur shirkadaha weyn canshuuray ka qaataan dukaamanka canshuuray ka qaataan ayagana dadka meesha laakiin magaalada laakiin magaalada muqdisho ee dowladda federaalka baa ka talisa iyadaba canshuur ka qaata ka qaada goobaha ganacsiga iyo xarumaha waaweyn sida hoteelada iyo sharikadaha waaweyn intaan ognahay waa waa midda keentaba jacfar waa midda keentaba dadku inay dhibtoodaan dowladdana canshuuray ka qaadaa shabaabkana canshuuray ka qaadaan waad warsa kartaa dadka ganacsiga iyo iyo nolosha dhanba shabaabku way canshuuraan shabaabku cadaaladay dadka waxay ugu maxkamadahooda dadka iyo aadaano loo loo gastagaa dadku waxay aaminsan yihiin in marka qofka aanu mas-uuliyad haynin amaba banaanka uu ka joogo xayndaabka maamulka ay wax walba la fudud yihiin oo uu leeyahay sidaa ha la yeelo sidaa waa qalad sidaa waa sax laakiin marka kursiga uu tago uu wax walba arkayo culayskooda iyo inta ay la eg yihiin adiga madaxweyne baad isku soo sharaxday haddii aad booska maanta joogi lahayd uu joogo madaxweyne farmaajo ama ra-iisul wasaare khayre tallaabo noocee ah baad dhinaca amniga u qaadi lahayd firi qof kastaba siyaasadiisa iyo fikirka uu la yimaado isagoo ku wajahay howlaha amniga anigu waan qoray baarlamaankan waan ka horjeediyey laygumana doorane farmaajoa lagu doortay inuu boqol kun siinayo qofkii shabaab soo sheega inuu guryaha dadka dumaan u dhisaayo in alaale wixii alaal asaa lagu doorto hadda cidda la xisaabtamayo waa asaga anigu markaan siyaasad keeno oon la imaado lasoo goob tagoo la igu doortay dadka igula xisaabtami karaan xumaanna ma aha aniga ama qof kaleeto oo policy la yimaado ama siyaasad la yimaado ilaa istraatiijiyadan aan ku wajahayaa al-shabaabka ani tayda way qoran tahay hadda hadda airtime iyo spacestan waan kuu sheegi karaa laakiin waxa yaalla meesha waxay tahay nin baa sheegtay asaga inuu amniga wax ka qabanayo
kaasi waxau ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame madaxa xisbiga wadajir oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ku ah dowladda soomaaliya oo isagoo ku sugan dalka norway khadka telefoonka ugu warramayay waryaheena jacafar kuukay